agabkan caafimaad ayaa isugu jira daawooyin iyo qalabka gargaarka degdega ah waxaana loogu talagalay in lagula tacaalo bukaanada ku jira isbitaalka guud ee degmada baledweyne ee gobolka hiiraan waxaana agabka caafimaada maamulka isbitaalka ku wareejiyay hay-adda horumarinta talyaaniga shacbaan jaale oo kamid ah hay-adda horumarinta talyaaniga ayaa ka waribixiyay agabka ay ku wareejiyeen maamulka isbitaalka degmada baledweyne
sidoo kale maanta waxaan rabnaa aduulaaraad insha allahu tacaala daawadan dabcan horteenna taallo aan rabnaa aduulaaraad insha allahu tacaala in lagu wareejiyo isbitaalka baledweyne dabcan daawadan heerar badan ay soo martay waxaa ka sheekeeyey iskudawaha ka sheekeeyey keliya hay-adda sisfi waxay ahayd inay soo fududayso oo soo fasiliteed garayso keentana baledweyne ayuu ahay roolka ay ku lahayd ama waajibaadka ka saarnay daawooyinkan dabcan waxay iskugu kala jiraan daawooyin antibiotic iyo colora kit ay iskugu jiraan iyo agab kaleeto oo dabcan loogu talagalay agab caafimaad oo loogu talagalay in lagu wareejiyo isbitaalka haddii aan wax yar ka cusub agabkaas kaleeto oo qalabka raacsan markii daawada laga reebo waxaa ka mid ah c b r a mashiintii oo dabcan lagu ogaanayay cudurkan halakeeyey adduunka oo dhan waxaan ogsoonan u malaynaa inaysan jirin mashiin ama agab lagu baaro qofka qaba koronaha doktor maxamed khaliif iskuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka hiiraan ayaa sheegay in baahi badan loo qabay qalabkan la gaarsiiyey isbitaalka baledweyne
hay-adda sesfi lafteeda waxay ka mid ahayd hay-adihii isbitaalka joogi jiray oo muddo lix sane ee isbitaalka shaqay ka wada qayb ka mida berigaas annaga waxaan lahaynay waa daraabsanayna waxaan lahayn war hay-addan waa maxay isbitaalka may wada daboosho hadda markay ka baxday culays badan oo isbitaalkii oo ayaa la dareemay maadaama hadda hay-addii hay-adihii ka horreeyeen ayaga laftooda ay meesha ka tageen gobolkana runtii adeega caafimaadka dhibaato badan ayaa ka jiro oo runtii maaragtay waxaana sabab u ah kolley doonariska ama dadkii wax bixinay oo meesha ka baxay si kastaba ahaatee agabka caafimaad ayaa waxaa sidoo kale ku jiray qalabka lagu baaro caabuqa covid nteen iyadoo hay-adda horumarinta talyaaniga middan ay u tahay wareejintii labaad ee ay ku bixinayso agabkaasi caafimaada